annaga reer hobyo markii aan wadahadalada geli jirnay shirka hobyo horta waa shir beelaha habargedir beelaha habargedirna waa isku dhan yihiin dad ergooyin yimaado shirkan kasoo qayb gala iyo qayb tashato oo talooyinka mataqaana mustaqbalka iyo dhibaatooyinka soo dhacay habargedir ka tashada waa isku dhan yihiin hadda ka hor ayaan annaga shirka dib u dhignay degitaankeynasuna wuxuu keenay mataqaanaa inaynu wadahadalno ayaka waxay noo sheegeen shan iyo tobankii bisha soo afjarayaan rag badan oo kamid a ayaka marka shirka ayagaa duula dheeraaday anagana waxaan dhahaynaa shirka soo gabagabeeya haddana waxaa dhici kartaa labada maalmood oo kalaas ah inay sii socotaa dhici karta ergooyinka imaanshahooda marka ayaga waxaa laga rabaa hadda shirkan waxaa kasoo qaybgalaya ergooyin ay soo xuleen saxiixayaashii galmudug oo nabadoonada ahaa shirkaanuna waa shirkii bulshada rayidka ah waaye waxaa jira odayaasha dhaqanka iyo waxaa imaanaya dhalinyarada haweenka aqoon-yahano iyo waxaa imaanaya qaybaha kala duwana bulshada imaanaya shir siyaasiyiinu leedaha ma aha shir awood lagu qaybsanaya ma aha waxawaay marka waxaa waaye waxaa dhici karta maalin laba maalmood kale inay qaado dadka aan sugo oo dadka aan sugayna waa dadka ergooyinka ahee magacadoodana loo soo diraa sugayna ma ahee been aan erga soo dirin oo cusub loo saxiixi saxiixahoodii marka la dhisaayo dadka dhaqanka marka la dhisaayo gabadhooda soo saxiixin ma jiro waxaan rabnaa dadka kaleas inay fahmaan inaan meeshaas xukun lagu qaybsahin